barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeyga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiisa siddeedda bisha nofembar sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud sharwaac iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah tartan kubadda cagta oo ay ka qayb gelayaan ilaa iyo lix boqol oo dhallinyaro ah oo si xiisale uga socda magaalada garowe tartankan wuxuu bilowday shan iyo labaatankii bishii tobnaad labada kun iyo sideed iyo toban waa tartankii heerka labaad ee loo yaqaano seradi tartankaas ay ku tartamayaan lix boqol oo dhalinyaro oo maaragtay soomaaliyeed oo mataqaana ku tartamayaan oo da-dooda u dhexayso sideed iyo toban jir ilaa iyo saddex iyo labaatan jir waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro si iskaa wax u qabsa ah ku dhisaya xarunta degmada ee magaalada dhuusamareeb dabcan dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno waxaan ka midhnaan doonin dhinaca kaalmaha heesaha heesaha aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa culays ku saaray xeerlaaliyaha guud ee maraykanka inuu isxasilo taasoo dareen cusub oo ku aadan baadhitaanka faragelin ee ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii kii ku dhalin karta xubnaha cusub ee aqalka koongareska loosoo doortay sheef sessions ayaa warqadiisa iscasilaada u diray madaxweyne donald trump isaga oo ku sheegay inuu isku casilay dalab dhankiisa uga yimi xeerlaalyaha iscasilay waa sheef sessions ayaa hore ugu ahaa xubin ka mid ah aqalka sanadka ee waddanka maraykanka islamarkaana ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee taageeray ololihii madaxweyne donald trump ee doorashadii laba kun iyo lix iyo tobankii maamulka gobolka californiya ee dalka maraykanka ayaa sheegay inay xalay nin hubaysani koo iyo toban qof uu ku dilay goob lagu aan ku celiya dhegaystayaal koo iyo toban qof uu ku toogtay goob lagu caweynayey garow kordijiani oo ka tirsan booliska deegaanka fenger ayaa warbaahinta u sheegay inuusan wax badan ka ogeyn xaaladda dadka dhibanayaasha ah ee uu dhaawacu ka soo gaaray weerarkan balse uu ka mid yahay mid ka mid ah ku-xigeenada taliyaha booliska waxaa garjo kordijiani oo ka tirsan saraakiisha booliskaasi uu warbaahinta la wadaagay inaynan boolisku u gurmadeen xarunta oo lagu caweynayay kadib markii la sheegay in ay rasaas ka dhacday sidoo kale ma uusan xaqiijinin in gacanta lagu dhigay ama uu ka mid yahay dadka dhaawacmay ee isbitaalada loo qaaday ninkii rasaastan geystay hase ahaatee waxa uu sheegay in ninkani uusan ka tegin goobta sidaa la adligeedna aysan jaaliyadda ku xeeran deegaankaasi ka welwel qabin wax dhacay
waa hagaaga dhegaystayaal mar kale duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda duhurnimo idinka soo gaadhaysa washington markana garowe magaalada garowe waxaa ka socda tartan kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo lix boqol oo dhallinyaro ah wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay qabanqaabiyaha tartankan ahna guddoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka nugaale siciid xasan cabdi waxaana ugu horreyn inuu siciid ka hadlayaa wakhtiga uu tartankani soo bilaabmay tartankan wuxuu bilowday shan iyo labaatankii bishii tobnaad labada kun iyo sideed iyo toban waa tartankii heerka labaad ee loo yaqaano seradi tartankaas ay ku tartamayaan lix boqol oo dhalinyaro oo maaragtay soomaaliyeed oo mataqaana ku tartamayaan oo da-dooda u dhexayso sideed iyo toban jir ilaa iyo saddex iyo labaatan jir inta udhexaysa weeye nagu ogol lah inaan dhalinyarada u jirayno dhalka ee tartamada si looga helo da-yar xul ah oo maaragtay soomaaliya iyo yuuskooda iyo maaragtay wax badan naga anfi naga anfici doono haddii ay barweyneyno annagana taa ayaan mataqaan uga gol lahayn inaan tartankaanu u samayno isagoo aanu leenahay iyo isdhexgalka dhalinyarada ee dhanka ammaanka inagoo uga duuleynaa in dhalinyaradu ay tahriibaan ama muqaabaraadka ama falalka maaragtay lidiga amniga ku ah inay ku mashquulaan dhalinyarada haddaanan la jihrayn waxa weeyaan oo aan la mashquulin oo tartamada lagu mashquulin hade wax waxa weeyaan bulshada waxay int inteeda kale ku mashquulayaan oo falalka xunxun bay gelayaan ama qaadkii balyadiga gelayaan ama tahriibta ayay gelayaan laakiin markii dhalinyaradu waa lix boqol oo dhalinyaro iyo in ka badan oo daawanaysa marka waxa weeyaan aada baan maaragtay bulshada reer garowa iyo khaasada reer puntland soomaaliyaba tartan aada uga mira dhalay oo qurux badan weeye haddana wuxuu noo marayaa gabagabo hadduu aladiyo oo lix iyo tobankii kooxood ee u dambeysay ayaa isugu soo hareeya maalinta jimcada ee laweynaya imise kooxood ayaa ka qayb gelaysa tartanka afar iyo labaatan kooxood baa ka qayb gelaya kooxoodu waa saddex iyo labaatan ciyaartooy iyo laba macalin shan iyo labaatankaasay ka kooban tahay walala sidaas ayaana maaragtay u diiwaangeliyay waa gartay waxaad noo sheegtay in lix boqol oo dhalinyaro ay tartankan ka qayb galayaan halkay ka kala yimaadeen lixdaa boqol oo dhalinyaro waxay ka kala yimaadeen waa gobolada qaar puntland qaar mataqaana degmooyinka ee gobolka magaala caasimada puntland ee ku hareereysan ayay ka wadayaan qaar maaragtay waa dhalinyaro waxbarashaal ka muhiim ee gobolada fogfog ka yimid aduu caasimada puntland inta dhalinyaro ay ku dhaqan weye cid walbaana waa isugu jiraan e lix boqol oo dhalinyaro in tartan loo qabto e ma aha wax sahlan marka yaa idin taageeraya oo idin fududeeyay inaad qabataan tartanka tartankan annaga ayaa isku tashanay ka xafiis iyo ka koox ahaan inaan kutribunsha yar oo annaga dhexeena isku tashi ah ayaanu tartankan ku sameynay cid inaga caawinaysa tartanka ma jirto marka aad baan urajeenaha in maaragtay kambiyada iyo communitiga caalamka fursuganba inay naga caawiyaan waan jeclaan lahayn dhalinyarada si loo dhiirigeliyo iyagoo agabkii iyo qalabkii iyo hadduu ahaan lahaa baahyo badan ay u qabaan laakiin waxay jirta ilaa xedha qolo ay naga caawisa innaga inaan isku tashana mooyaan e sidey u arkaan marka dadka ama bulshada e ku dhaqan deegaanadaasi tartankan aad qabateen e maxaase laga faa'iidaya ayaad is leedahay tartanka wax badan baa laga faa'iidayaa oo waxaa laga faa'iidayaa ammaanka oo kale baa mataqaanay laga faa'iidaya dhalinyaradu inay isku mashquula sababtoo ah waa lix boqol oo dhalinyaro oo maalintii ku tahaluqa inay training galaan waa miiteeyaan habeenkii koox kooxbay u shirayaan galabtii ayay ciyaar isku soo diyaarinayaan marka waxyaalo badan bay ka mashquulayaan oo aada u badan ayay ka mashquulayaan kubaddina adduunku waxay ka tahay waxa ugu caansan laakiin inagu markaan soomaaliya joogno laasida puntland kubaddu dadkeenu aada uma horumariyaan annaguna waxaan jecelnahay inaan dunida la tartano oo aan tusno kubadda dhalinyaradu inay wax badan oo caafimaad ah oo jirkooda iyo hadday maaragtay noqoto wax badan ay ka faa'iidayaan sidaasaan uga dalanayna in dhalinyarada iyo bulshada ay usoo tan tan ammaanka waxaa ayaad daawataay maalintii dhowr boqol oo qof e waxaad soo hadal qaaday in dhinaca ammaankana uu tartankan qayb ka yahay wax badan bay ka qayb qaadan karaan inay iyagu mataqaana wacyigelin xagga aanu ka samayno dhalinyarada dhexdooda iyo mataqaana dhalinyaro iyadoo lagu eedeeyo badan annagoo badan lagu eedeeyo gabahasoosa weliba tahay iyadoo lagu eedeeyo mataqaana inay habeenkii oo kale mobilada furtaan laakiin waxaas oo kale boqolkiiba boqol aad bay u yar tahay oo waxaweye nambarka uu yarweeye haddana waaba suushayda sidii mataqaana meesha u yimi maamul cusub oo xagga ammaanka ah iyo annaga oo ku bilowna inaan sameyno tartanka anagu magaca dambe isbedelka caasimada ee dhanka ammaanka tan joojinta tahriibta ama waxa aad ku tiri ka hortagga tahriibta e sidey tahriibta ku joojin kartaa iyadana ay uga qayb qaadan karaan tartamadan taariikhda wax badan bay uga joojin kartaan dhalinyaradu dalkooda jeclaanayaan marka ayagoo galabtii ciyaara markii social media sawiradoodii iyagoo ciyaaraya lasoo dhigo tviyada laga daawado v o eda oo maanta fursadan qaaliga ama siisay oo kale ay iska daawadaan oo iska dhegeystaan wax badan ayay maaragtay dal dalkii ay jeclaanayaan samadoodii ay ku mashquulayaan wax badan oo faa'iidahada ku jira indhalaanka dalkooda ay jeclaan kama mashquulaan waxyaalaha kan laakiin markii aan waxba loo qabanin wiilku waa mashquulaya wuxuu ku mashquulaya ama inuu maskaxdiisa fikero ama inuu tahriibo ama inuu balwadi galo labadaas ayuu gelaya haddii balwadi galana markuu waayo wuxuu balwadi ku cuno dariiq u istaagaya mobeeladu furanaya marka waxyaalo badan baan anagu ka hortagnaa oo xagga kubadda cagta ah oo anagu aan ka mashquulinaa dhalinyarada
waagaag dhegeystayaaalkaasi waxau ahaa siciid xasan cabdi oo ah guddoomiyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha gobolka nugaal waxaana wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursel uga warramaya tartan ciyaaraha oo ka socda magaalada garoowe
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a qaar ka mid a dhallinyarada magaalada dhuusamareeb ayaa bilaabay howlo iskaa wax u qabsaa oo ay ku dayactirayaan xaruntii hore ee dowladda dhexe ee soomaaliya ee magaaladaasi dhuusamareeb wariyaheena gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa arrintan ka waraystay xasan cali cumar oo ka mid ah dhallinyarada hawshani waddo
guddigaasi waxa weeyaan guddiga waa ee dan guud wey wax markii aan aragnay baahida faraha badan ee taagan ayaan waxaan jeclaysanay iyo codsiga dadweynaha in danta guud laga shaqeeyo dantii guudna way noo bilaabatay alxamdulilah si qurux badan ayayna noogu bilaabatay haye waxaan bilownay guri weyn oo qasri ah oo taliyaha qaybta guri ou lahaa ee degenaan jiray ayaan bilownay xerada koob iyo labaatanaad agteeda ku yaala si danguuda ayaana ku bilownay dadkii shacbiga ahaana garab ayay nagu siiyeen iyo degmada iyo gobolka intuba xaruntaas hadda ee taliska qaybta aad bilowdeen ee gurigii taliyaha qaybta muhiimadda aad xilligan u aragteen in la dhisaan xaytaa iyadoo ay jirto xarumo kale oo muhiim ah oo baahi weyn loo qabay gurigaasi waa guri weyn oo markii horena dowladii soomaaliya danguud ay u dhistay muhiimadda aan u aragnayna waxa weeyaan wuxuu ku yaalaa beerkii magaalada indhihii magaalada ayuu ku yaalaa waxa weeyaan shirar fara badanaa jira waxaa jira baahi fara badana loo qabo waxaan ka bilownay dantii guud isagaan ka bilownay waana guri ku habboon xaqiiqatan in maaragtay dhismaha lagu bilaabo
waxaa jira xasan in dhalinyarada iyo dadku markay is abaabulayaan ay rabaan inay danguud ka shaqeeyaan in dad si kale macno uga bixiyaan oo ah in iyagu dana gaara ka leeyihiin arrintaa haddii marka dadku qaar sidaa ay qabaan maxaad dhihi lahayd waa su-aal ku habboon xaqiiqatan in la isweydiiya ma kama lihin wax dana oo gaar hoon ka leenahay ma jiraan oo aan ahayn ilaahay dartiis in aan ku shaqayno danta guudna laga shaqeeyo dadkiina indhihii waxa weeyaan sida aad u sheegaysa xaqiiqatan qof walba waxbuu danaynahaya hay-adu lacag ka qaatay iyo kambaniyu lacag ka qaatay iyo shurkadu lacag ka qaatay waxaas waxba kama jiraan xaqiiqatan rabbina wuu ogyahay ragga na taageerahayaana way ogyihiin kow markii koowaad waana arrintaa naloo magacaabay waxaa la bilaabay dadka shacbiga ah reer dhuusoomareebeed waxay bilaabeen in ay shamiito isku qoraan in ay lacag isku qoraan in ay dhaqaala bixiyaan ayay bilaabeen iyo baabuurtii iskorobayaasha ahaa ee magaalada joogay oo gaar walba uu leeyahay diyaar waxaanu ahay danta guud in aan ka shaqeeyo aad iyo aad in u mahadsan yihiin waxa weeyaan wixiina soo gaarana waxaan rabnaa itus oo itaabsiya hataa haddii baraha bulshada loo baado inaan ku faafino haddii danti uuna soo gaaro qofkii aan ka qaadnay iyo meeshii aan ku bixinaba ina la xisaabtamaana diyaaruna waxaad tihiin bulsho dhalinyaro iyo aqoon-yahana iyo waxgarad isugu jira hawshaan u istaagay inaad wax ka qabataan adinku muruqiibaad ka shaqaynaysaan iyo maskaxdii dhaqaalaha ayaa idinka kaabaya maadaama meeshaan dhaqaalo fara badan ay u baahan tahay aad iyo aad aa umahadsanta dhaqaalaha waxaa naga kaabaya dadku waa isku tashadeen waxaa ugu yar dadka dhaqaalaha naga kaabaya wiil yar oo shala subax i yimid oo adeer hal dollaran heli lahay maku darsadaa ayaa ugu yar waxaana ugu badan dhaqaalaha orgi la yaraa inaad tixo inaad tixo waxa la yidhahdo orgi orgiga ariga waxa weeyaan ayaa ugu badan waxaan haysanaa arigii waxaan haysanaa geelii waxaan haysanaa dhaqaalihii waxaan haysanaa ilihii bulshadu ay dhaqaalahu kasoo xaroon jireen ayaan adeer dhaqaalaha ka helaynaa hadday tahay maamul haddii ay tahay shacab haddii ay tahay jeebkeenna dhammaan waxa weeyaan waa naloola heeloon yahay laakiin waxa weeyaan dadka waxaa nooga soo xaroonaya way yaryihiin dibadda dadka laga taakulaya weli dibadda dhaqaala kama aynaan helin dowladda soomaaliya federaalka kama aynaan helin waxa weeyaan dadkii ganacsatada aha kama aynaan helin deegaankanina waxa weeyaan waa deegaan hodon ah hodonna ku ah dadka ka soo jeedaay min madaxweyne ilaa ra-iisul wasaare ilaa kii ka horreeyay dhammaantood deegaankaana kasoo jeedaan waxaanan u diraynaa baaq baaqaasoo ah in ay dalka iyo dadka iyo deegaanka ay kasoo jeedaan ay wax tartaan innaguna aan baahino nidhaahda madaxweynihii baa intaas bixiyey ra-iisul wasaarihii baa intaas bixiyey madaxi maarata xukuumadda intaas bixiyey madaxweynihii dowlad goboleedka intaas bixiyey dhaqaalihii wax ganacsatadiibaa intaas bixisay culimadayba intaas bixisa annaguna inaan nidhaahdo dadka u sheegno qofkii siraysanaya sadaqadiisa maana inta kale inaan saas u sheegno ayaan diyaarunaya hawsha hadda ee tan idin xigtaa maxay tahay ee idin qorshaysan aad iyo aad aad umahadsanta gurigaan hadda aan bilownay shaqadiisa markii aan ka gudubno balanka labaad oo noogu xigaa waxa weeye oo balantuugaahi in aan laamigii caasimada dhex marayay bilicda caasimadaan soo celinaynaa hadduu ilahaydno inaan laamiga shaqada labaad aan ka bilowno weliba kan intaan ku dhex jirnaan bilaabi doonaa balaankiisa waa noo samaysan yahay ilaahay idankiisna inaan bilowno dadka shacbigaana waxaan ugu baaqayaa ama dalka gudihiisa ha joogeen ama dabadiisa ha joogeen nalana xisaabtama xoolihiinana la baxaan lenahay nalana xisaabtama xoolihiinana la baxa adinkoon fiirinayneen meel kale haddii aad tihiin qurbajoog haddii aad tihiin ganacsato haddii aad leedihiin mas-uuliyiin iyo madax sare war dalka aad u dhalateen hormariya oo imaada oo soo soo dhaweynteena qayb ka qaadanaynahay imaada sidaasaan leenahay weliba xiriir aan u samaynaynaa xiriirra
kaasina waxa uu ahaa xasan cali cumar oo ka mid ah dhallinyarada hawsha iskax wax u qabsa ah ka wada magaalada dhuusamareeb waxa uu u waramayey wariyahayaga gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isxaaq markana dhegaystayaal waa dhinacii kaalmaa heesaha waa codka fanaanka cabdixani xaashi iyo weliba heeste caways
a aynu kulan iyo barashadii cudoonay wardin weeye ugube cadilhaysku codka halaasiga ee cabdihani xaashi iyo heesta caweys dhegeystayaal waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa inoo hay
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo xalay iyo habeen hore waxaa qaaradda yurub ka dhacay ciyaaro xiise leh oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada yurub ee uefa champions leaga mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa waxa ay magaalada turin ee dalka talyaaniga ku dhex martay kooxaha yuventus iyo manchester united lugtii hore yuventus ayaa magaalada manchester hal gool iyo eber ay guusha ku soo raacday laakiin xalay manchester ayaa ka magsatay oo iyana guriga kooxda yuve ku garaacday kadib markii ay dhammaadka ciyaarta iska soo magtay gool loogaga hormaray oo yuve ay ku hormartay kaas oo uu dhaliyey christiano ronaldo labada gool ee ay manchester ku badisay waxay yimaadeen daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta midka hore waxaa goolkulaad ku dhaliyey ciyaaryahan huan mata halka goolka kalena uu yuve ka dhaliyey ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara ee lagu magacaabo sandro gruubka ay labadan koox ka tirsan yihiin ee h ciyaar kale ayaa waxay dhex martay kooxaha valencia iyo young boys waxaana saddex gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda valencia kooxda difaacanaysa horyaalnimada yurub ee real madridna waxay ku durdurisay naadiga victoria blazen kadib markii ay ku dubatay shan gool iyo eber kooxda roma oo ay isku guruub yihiin real madrid waxa ay iyana laba gool iyo gool uga awood roonaatay kooxda c s k ee moscow qaybta f kooxda manchester city ayaa lix gool iyo eber ku xaaqday naadiga shakhtar donesk hovenheim iyo leon waxa ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah qaybta e kooxda bayer munik ayaa horkacaysa waxaana ay xalay laba gool iyo eber ay ku garaacday kooxda a e k atenis ikis iyo benfica waxa ay iskula ag dhaceen baraajo gool iyo gool ah haddaba natiijada lama filaanka ahayd ee kasoo baxday ciyaartii dhex martay manchester united iyo yuventus iyo real madrid oo saddex kulan oo isxigta guul keentay kadib markii ay kooxda magacowday tababaro cusub ayaa waxaan kala sheekaystay maxamed khadar ibraahim daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho maxamed ma ahayd natiijadii xalay ka soo baxday ciyaartii ka dhacday magaalada turin mid ay filayeen taageerayaasha labada dhinac bukaari aad baad umahadsan tahay oo xalay natiijadaas waxay ahayd natiijo aan qofna filayn in labada koox ee ciyaaraya waxaa la kala dareemayey in manchester united ay ahaayeen niman fulayaal waxay u ciyaareen sida koox fulayaal ah oo baskii lagu yaqaanay josmuriyo unbay la yimaadeen garoonka juventus walibada kuwii garoonkooda lagu soo adkaaday bay ahaayeen aad iyo aad baa looga ficnaa laakiin wixii meesha ka dhacay dhowr iyo shantii daqiiqo ugu dambeeyey ciyaarta ayaa waxay noqotay wax lama filaan oo manchester ayba ku keensatay laba gool oo mid friki qurux badan ahaa ee john mate uu dhaliyey iyo kii kale ay iska dhaliyeen ciyaartooga juventus marka natiijada meesha ka dhacday xitaa natiijadaas waxay qarisay goolkii christiano maanta o dhan adduunyadu waa iska christiano ronaldo isnaan lahayd oo yacni markuu ninkaa gool laliyo midka kale gaaban micnuhu markay maalintii gool laliyaan adduunyadan baa isla meesiyeysa ama isla ronaldeysa micnuhu goolshaa uu ninkaa dhaliyey ee ahayd goolkii ugu horey juventus iyo inuu kooxdiisi hore manchester mar kale ka dhaliyey adduunyadu maanta idaa qabsanay laakiin waxaa qariyey guushii la yaabka lahayd ee manchester united ee labada gool iyo gool ay xalay ka gaareen weli waad arkaysay mourinho inuu carageliyey taageerayaasha juventus uu dhagaha ka furaystay kulankii horena saddex farood uu ku taagay uu ku yiri anigoo talyaanigu joogo inter la joogo waa saddex koob hal sano qaaday seriaagi iyo koba italia iyo champions league baan qaaday xalayna wuxuu yiri markii ciyaartu dhammaatay habeenka dhan sagaashanka iyo caayin anuma caayin saalun baan sameeyey dhagahan baa ka furaystay waayahay haddii aan fiirino ciyaartii kale ee real madrid ay guusha weyn ku keentay inkastoo ay koox yar la ciyaaraysay haddana maxaa isbedelay real waatii dhowaanahanba ay guuldarraysanaysay oo maaragtay tababaro cusubna ee hadda magacooda maya ninkaan la yidhahdo santiago solari oo ciyaartoogoodii hore malaha wax u dhaaf ma jirto kii hore waxaa lagu julian labatugo ee kalasiga lagu raacdiyey shantii gool iyo fadeexadii ceebtii ka dhacday darteed ninkaan xoogaa waxaad maleynaysay inaanu xoogaa dhalinyarada iyo ragga kale aan fursad siinayn hadda ninkan waxa uu ka yimaaday akaademiyada kooxda waana legendtii hore oo kooxdan soo maray wax badan baa isbedel hadda saddex ciyaarood kulanko badalreeya kulan horyaala xalayo xitaa gool badan uu la yimaado shan gool ah santiago solari waxa uu markan ay tahay eh, in tababarninka la yidhaahdo belrais florentino beres uu iska aamino xilligan inuu tababaraha kooxda si toos ugu hayla hadda tababarayaal kale ma jiraan Lo- eh, nin la yidhahdo leonardo jardim oo monaco uu henri kasoo bedelaya meelaha warwareegaya tony cotton waaba la waayey Eh, iyo halko winger oo meelaha iska joogjoogay isaga xitaa shaqalahan iska haysiin kastoo xitaa isaga xitaa la leeyahayo milan ba amaan loo geeya hawa u koomba koombeeya inta yar ee lacagta ah niman maraykana kooxdaas la wareegayo asaguna waa nin ku gacan geed oo gacanta aan wax bixin bixinta ku fiicnayn waxaa isbedelan is leeyahay madrid ciyaartooga oo dhan hadda moraal ahaan aaday isula qabsadeen inkastoo sanadkan una jamiliigu ku ahayn madrid aanu ahayn sanad ay ku ordi karaan sida sanadihii hore haddana ugu yaraan macalinkan cusub wax badan waa samayn karaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed khadar ibraahim daahir oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha markana aynu dib jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waaco dadka cabdiqaadir macalin cumar juba iyo weliba khadrad daahir iga iyo heestii nabad iyo caano
cuskada roob darsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari dhulkuu cuskada roob darsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari ubaxaynbacayni caleema koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya ubaxaynbacayni caleema koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaa rahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaama badi labadii fidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaa rahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaama badi labadii fidcawn cosobka ugbaadko ku cigaalan dharabo hobaya hobaya hobaya hoy subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii hobaya hobaya hobaya hoy ayaadiya cajabisaa calabba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadku ku cigaalan dharabo hobaya hobaya hobaya hoy subaxdii cadceeduna ku casuum codka macaan ee cabdiqaadir macalin cumar jubba dhegeystayaal waxaa ay u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo haddii eebbaha awoodda la yidhahdo codka macaan ee qatra waxaad maqli doontaan idaacadaha dambe ee dhallinyarada saan rajaynayo soo saaraheenna ayaan xusuusinaynaa inuu heesta dhexda ku kala tegey dhegeystayaal waa jaamac buulle jaamac iyo cabdixakiin maxamuud shirwac oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh
ini caalmadoobihi